sidaa darteed waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladda ee aad u isticmaala bacdaas waxaan ka codsanaynaa inay booliiska gacan ku siiyaan oo inta aan laga fiiqin ka hor ayagoo iska fiiqaan oo ay bacdaa joojiyaan oo aan baabuurta lagu xidho kow dadka shacabka ah ee lagu qabanayo marka lagu qabtoo koobaad inaanay ku soo celin waxaan la soconnaa bacdu inay qariso ka qayb qaadato dunuubta ka dhacda wadanka gudihiisa ama ha noqoto magaalada ama ha noqoto magaalada madaxda ama ha noqoto gobolada waxay ka qayb qaadataa dunuubta ka dhacaysa waxaa ku dhuunta dembilayaasha iyo dadka caadaystay inay sameeyaan faralka ka soo horjeeda nabadgelyada iyo amniga shacabka arintaas waxaan u qaadanaynaa very serious inay tahay arrin aad khatar u ah oo aan ku wanaagsanayn nabadgelyada iyo jiritaanka dowladnimada iyo nabadgelyada shacbiga naftooda iyo maalkooda sidaa darteed waxaan codsanaynaa in la joojiyo bacahaas ee aan la isticmaalin waayo wax ay kuu qabanayso oo aan indhembi ahayn ma jirto